arinta labaad baa waxay tahay mustagelka waajib ma ku tahay gaar ahaan haddii uu yahay dadka u arka naqdigu inuu min qawaadix ilcilla walqiyaas yahay waajib ma ku tahay in qiyaaskiisa uu ku daro nasri iyo ziyaado uu ku daro ixtiraaz uu kaga ixtiraazayo isaga ilaalinayo in naqdiga lagu keeno culimadu ciddii tiri naqdigu cillo maaha qaadix ma aha mayna waajibin ciddii tiri naqdigu waa qaadixna saddex qowl ayay noqdeen qola waxle waajibku maaha wuxuu marayaa jidka looga jawaabo ee halkan aan kusoo sheegnay haddii hadhow taasi kuba timaado qolana waxay yidhahdeen hadalku saan u dheeraan waxaan faa'iidanahayn oo laga ixtiraazi karana aan loo keenin waa waajib bay ku tahay inuu ixtiraas ku daro naqdiga ku iman kara qolka saddexaadna waxay yidhahdeen tafsiir wey oo waxay yidhahdeen hadduu yahay calaa sabiili istisnaa oo qaybtan isku raacsan yahay naqdigeedu ku iman karo waa inuu ku daraa kalaamkiisa iyo hadalkii cilladiisa wuxuu kaga ixtiraazayo oo isaga ilaalinayo wixii aan inta ahayna waajibkuma aho su-aalaha sida looga jawaabay ictiraafka ayuu maraya intaasi waa qaadixii koowaad oo annaqd loo bixiyey qaadixa labaad ayuu u gudbay kadib naadinku raximahu llahu tacaala oo isna uu kaga hadlay saddex beyt walkasru qaadixun wa minhu dakara takhalufa alxikmati canhu man dara wa minhu ibtaaru lijuz'in walxiyad daaqat calayhi fi lmajii'i bilbadel wacadamu alcagsi maca itixaadi iqdaxu duna nafsi bitamaadi walkasru kasrika la yidhaahdaa qaadixun weye mase aanu tacriifin aqsaamtiisa u mugalay haddaba usuuliyiintu qaadixulkasri waxay uga jeedaan inay cilladu murakaba min wasfayni iyo wax ka badan ay tahay oo qaadixulkasrigu cilelka murakabada ayuu khaas ku yahay cillada murakabada ee qofka mustadilkaa uu keenay in ninka la yidhaahdo muctarilka ee masalada ku haystaay uu qaybaheedii tamakabkay ahayd uu kala qaado oo uu caddeeyo mid kamidihii inuusan wax ta'siira oo leeyahay ku leeyahay xukumka aanu jirin ka labaadna uu muntaqid yahay bimacnaa naqdigii aan soo marnay qaacidadiisii uu labada qaybood uu mid ku dabaqo midka labaadna uu ku dabaqa qaacidada cadamu taasiir alqadxi bicadami taasiir la yidhahdo inuu usoo socda halkaasood ka ogaanayso qaadixa kasriga la yidhaahday inuu yahay murakab min qaadixay naqdi wa cadami taasiir markay labadoodu isugu yimaadaan celalka murakabada ah in la yidhaahdo qaadixulkasri cilladii waa la kala jebiyey jabna waxaa la yidhi saamaynba ma laha jabna waxaa la yidhi maba soconayo mutanid maaha talaasum fi thubuut kama dhexeeyo waxay yidhahdaan tusaalaheedu waxa weeye inuu qof masalo dariishado waxaan goobta joogin inaan la gadi karin oo yidhaahdo laa yajuuzu baycu lgayb wax maqan in la gada ma banaano cilladu maxay tahay liannahu mabiicu majhuulu sifati cinda alcaaqidi xaala alcaqdi waa waxaan sifadeeda la garanayn qofka wax heshiiska galaya gadanayana aanu garanaynin xilligu gadanayo falam yusix qiyaasan calaa maa law qaala bictuka tawban maran kaa gaday mara majhuul hadduu ka gado beecaasi ma asaxo aan sifaadkeedi waxba la sheegin waxa maqanna sifadiisu majhuula wey ninkii mustadilkaa markuu sidaa yidhi muctaridkii ayaa ka daba yimid oo wuxuu yihi qiyaaskaagaasi munqasirun wey waa kaa jabay sababtoo ah waxaa burinaya low caqada cala imra'atin lam yaraha ma uusan weligii arag iyo loo meheriyey fa inahaa majhuulatu sifati cinda alcaaqidi xaala alcaqdi ma u garanayo telefoon buu ku mehersaday telefoonna waa ku doonay haddana saasay tahay saxa alcaqd hadday caqdi kasta oo xilliga wax la kala guntanayo ama la heshiinayahay waxaan la arag oo sifadiisa aan la garanayn aanu asaxaynin tani ma asaxeen taa waxay ku tustay cilladu inaynan sax ahayn haddaba qiyaaska ninka uu keenay inuu shaygii mabiic yahay iyo majhuuli sifa inuu yahay wey muctaridku ka mabiic ahaan wax la gadayo inuu yahay waxba kama soo qaadinoo agtiisa wax taasiira kama laha sababtoo ah waxa la rahanka loo dhigayo iyo waxa la kiraynayaay kan mabiic bay lamid yihiin marka marhuumba ama mabiicda ama mustajarba wuxuu ka soo qaaday wasfi laa taasiira lahu wasfiga labaad oo ah kownuhu majhuula sifatina uu naqdiyey oo wuxuu yihi majhuulu sifa kastaay maaha macnaheedisana caqdiisu asixin kuwa majhuulu sifa caqdigooda asaxa nooca saas oo kaleetaa qaadixul kasri ay u badan yihiin culimadu aqsaam lagu daray haddaba iyo halkan kaga hadlay maalimku raximahullah wa minhu inay kamid yihiin isaga yay dakara sheegeen yuu dakara sheegay man dara dadka khibradda iyo cilmiga u leh takhalufa alxikmati xikmadii inay kadib marto canhu can ilxukmi xukunka wuxuu yihi waxay qawaadixulkasri ku dareen culimada qaar ahlulkhibra bilusuul kamida tacriifkaan soo sheegnay aanu ku dabaqmin be inay yidhaahdeen haddii wasfigii ama xukumkii aanu taxqiijinaynin xikmadii iyo gaayadii loo jideeyey qaadixulkasriga qayb kamida way waxaan soo maray laba mar inaynan saxiix ahayn ama ay daciif tahay in lagu cileeyo ama xukunkii lagu naqdiyo takhaluf alxikma markuna wa fi thubuut alxikma cinda alintifac marna masaariq lcilla markaan soo maraynay markii uu u qaybiyey masrakii gaar ahaan almunaasaba walikhaala ahaa markuu u qaybiyey afar qaybood munaasibka oo kii afartii qaybood ma lagu cilayn karaa ka soo hadlay waxaan ujeedaa marka aan soo maraynay abyaadii uu ku lahaa wayaxsulu lqasdu bisharci lxukmi shakan wadanan wakada biljazmi waqad yakunu nafyu fiihi arjaxa kaayusin liqasdi nasri nakaxa bitarafayni fi lasaxi callalu faqasru mutlifan calayhi yunqalu xataa takhalufu lxikma hadday tahay xaaladan kaayusin liqasdi nasri nakaxa bifi lasaxi way ku cileeyeen mar dee halkaa sida raajixa lagu soo cileeyey halkana sida raajixa naaqib noqon maayo haddaba qowlkaasi waa qowl daciif saa darteed baynan qaraafi iyo rag lamida aamidi iyo ibnuxaajib iyo aynan aynan uqiimeyn qaarkoodna aan sheeginba qaarkoodna qadixma waaha ay u yidhaahdeen hawsheeda qayb labaad oo kamida oo qaybaha ku dabaqmaya xaqiiqadiisiya wa minhu waxaa kamida qaadix alkasriga ibtaalun in la buriyo bijuzin qayb ciladii kamida ibtaal in lagu sameeyo walxiyal walxaal alxiyal xeeladihiina baaqatay ku ciriiriyantay calayhi cala almustadili ninkii daliilka keensaday fi lmajiyi inuu la yimaado bilbadal juska bedelkiisi inuu keenana uu mustadilkii ka caajizay uu keeni waayo wuxuu yidhi laba suuro oo kasriga kamida ayaan halkan ku sheegaynaa suurada koowaadi waa ninka mustadilkii inuu la iman waayo bedelkii juska cilada ee la buriyey sida haddii la yidhahdo salaada khawfka in adda lagu tukado waktigeedi inuusan bixin baa waajiba taas la rabaa haddaba xukunkeedii hiya salaatun yajibu qadaa'uhaa law lam tufcal fayajibu adaa'uhaa qiyaasan calaa salaati alamn saas yidhahdeen salaatu lkhawfku waa salaad haddii aan la samayn waktigeedii in la qadeeyo waajib tahay saas darteed in waktigeedii lagu tukada waa waajib sida salaadii amnigaba ilaa waktigeedii laga tagay in la qadeeyo waa waajib cilladu hadda halkan waxaa weeye haddaba inay qaduhu waajib yahay baa cilla u ah inuu adduhuna waajib noqdo xukumka mushtaragaana waa wujuub ladaa haddii ninka muctaridkaa yidhaahdo salaada aad tiri ereyga khusuusu salaa aad tiri mulha way sababtoo liana alxaja waajibu ladaa'i walqada in la qadeeyo waa waajib addihiisuna waa waajib haddaba arrintii khaas kuma aha salaada ee cibaadaadkii kalea sooga sida soobka iyo xajka iyo qofkii mustaqbilkaana marka haddaba uu bedel keeni waayo waa xaalada koowaad xaalada labaad waxaa lamida hadduu bedel keeno laakiin bedelkiina uu boor ka kaco oo ereygii salaatuntii cibaadatun uu ku bedelo oo yihahda hiya cibaadatun yajibu qadaa'uhaa law lam tufcal fayajibu adaa'uhaa qiyaasan cala lamn calaa salaati alamn ereygii salaatun yajibu qadaa'uhaadii wuxuu ku bedelay cibaadatun buu kusoo bedelay muctaradkii hadduu ka daba yimaado oo yidhahda cibaadatun taa lafti kullu cibaadatin oo qadaheedu uu waajib yahay adaheedu waajib maa bidaliil sawm alxaayid waa cibaado yajibu qadaa'uhaa walaa yajibu adaa'uhaa bal yaxrum adaha inuu waajib iyo muxaram leeyahayna baab ladaa walqadaa ayaan kusoo maray arrintaasi waa labada suuradoode inuusan bedelba la iman iyo inuu bedel la yimaado bedelkii laftiisa la naqdiyo wax kaloo la burinin uu keeni kari waayo beydkan ay soo galayaan wa minhu waxaa ka mida ibtaalu lijuzin qayb kamida in la buriyo walxaal alxiyal xeeladihiina qad waqat calayhi cala lmustadil ay la ciri ku ciririyantay fi lmajiid inuu bilbadeli bedel saarixa u keeni waayo amau keeninba oo ku keena laftiisa waa socon waayo waa shaqayn waayo wcadam lcaqfi maca itixaadi yaqdax duna nasi bitamaadi halkan wuxuu ku sheegay qaadix kale oo min qawaadix alcilla kamid ah say culimmada qaar kamidihi yidhaahdeen oo cadam alcaqsi la yidhaahdo haddii uu yahay qaadixa naqdigu cadamul idiraab kana waa cadam alcaqsi macnihiis iyo cadayntiisana waxaa weeye waxaynu soo marnay xukumku wuxuu farac ka yahay kuna xiran yahay ciladiisa iyo wasfigii shuruuda kaamil yeeshee dhamaystirtay waxaana soo marnay in badani haddii ciladii la helay wasfigii ciladahay in xukunkii la helo inay tahay haddii la waayana in la waayo haddii qeybta hore ee isku xirnaanshaha wada jooga ah marka la helo in la heladi talaasum fi thubuut bay yidhaahdaano isku xirnaansho joogitaan kaasi haddii waxu dhinmaan oo qeybta ibtiraadkiibaa la waayay ama ciladaasi mutarida ma aha ay yidhaahdeen waana qeybtaan kusoo maray ma ceebeynaysaa ciladii mise takhsiis bay noqonaysaa naqdi baa loo yaqaana ay ku yidhaahdeen in wasfigii tilmaantiisu thubuutiya iyo joogitaan ay tahay xukumkiina la waayo minha wujud lwasfi duna alxukmi samaahu binaqdi waraat lcilmi waa qeybta hore xukunka iyo cilada talaasumka iyo isku xirnaanshaha joogtada en karaharilay tugitaan ku xiran wixii ku saabsan way dhinaca qeybta kale ee talaasum fi nafyi ay yidhaahdaan in ciladii iyo macluulkeedii wasfigii cilada ahaa iyo xukunkii ka dhalanayay ay hadiyo jeer wada socod iyo isku xirnaani ka dhexaysha dhinaca maqnaanshaha oo cilada markii la waayo xukunkiina la waayo taacday cilada kamid ahayd haddii taa waxu dhinmaan oo ciladiio maqan xukunkii la helo taasi cilada waxmu dhimaysaayo qaadixa tacriilkii cilada lagu cilaynayay mu ku noqonaysaa halkan waxa uu yidhi laba shardi ayay ku noqonaysaa laba shardi haddii la helo ciladii oo maqanna xukunkii uu joogo ciladaasi muntaqiba weeyo waa duraysa ciladaasi ceebtii iyo fallaarihii ninkii jarxiga ayaa ku dhacay wuxuu wacadamu lcagsi maca itixaadi yaqdaxu duna nasi bitamaadi wacadamu lcagsi hadday cagsi noqon weydo oo wada socod nafya ka dhaxayn waaya xukumkii iyo ciladii ilan incitaas iyo cagsi iyo munacakisa nafyigii u isticmaalaan usuuliyiintu haddaba cagsigii hadduu xukunkii raaci waayo ciladii markay baxday oo ciladii oo ka tagtay meesha uu xukunkii baaqi noqdaay maca itixaadin iyada oo ciladu mid keliya ay tahay ama maca alqawli bicadami tacadudi lcilla cilla hal cilo ka badan xukunkii ma yeelan kara aanidi yaqdaxu waa ceebeynayaa duuna nasi nas haddaan lahaynin litamaadi inay soconaysa caddeeya wuxuu yidhi waxaan u qaybinaynaa laba qowl baan ku kala saraynaynaa qowlka koowaadi waa inaan nidhaahno tacadud ulcilal suuragal maaha oo waa daciif wey waxaan horey soo maray sida raajixa inay suuragal tahay wacilatu mansuusatin mansuusatun tacadadu fi dati listinbaati khulfun yucadu waan soo maray marka qowlkii lahaa tacadud ma galo cilalka haddii ciladii inta la waayo xukunkeedii baaqi yahay de xukun biduuni cilla jooga waaye cilada hadday iyadii tahayna oo maqantahay loola maqnaaday ahayd laakin qowlka tacadud ulcilal haddaan banaynaay xukumka bisababi hadi lcila hadii la bisababi cilatin ukra baa loo helaa wahuwa saxiix sababtoo waysadii intiqaad lwudu waxay dhahay waysada jabitaankeedu haddii uusan qofkii kaajin kaadida min sa nawaaqib alwudu ma kaajin qofkii haddaba way ka biri kartaa neefaa ka iman karta saxaraa ka iman karta wuu seexan karaa xara jiraac u geli karaa waxyaaba kaloo ka iman kara jebin kara haddaba ma weyse qaba ninkii mana kaajin wasfigii kaadida ahaa ee nawaaqibda cilada intiqaad ku aha lama hayo xukunka naqdigaana waa la hayaa inuu cillo kale leeyaha dhici karta haddaba haddaan idhahna cilada tacadud ma gasho qawlkaa ama aan isku raacno xukumkani inayna cilalkiisu mutacadid ahayne hal cilla leeyahay labada xaaladood mid in la helo way ama qowlka haddii aad qabto cadamu tacadud ilcilala ama ciladii adigoo qabay tacadud ulcilal laakiin aan isku raacna ciladii waaxida inay tahay mawdicad mawdiciina ay maqan tahay yoqadaaxu waa ceedaynaya waa cilladii waa dhaawacaya shardiga labaad wuxuu yahay laakiin duuna nafsi naf hadduunan jirin bitamaadi xukunkii inuu soconaya ciladii habal la waaye hadday aan nas loo hayninsa weeye xukunkii inuu soconayo oo cilay ciladii waxu dhimi mayso haddii naf ka soo reebo xukunkii waa soconaya yidhaahdo sareer waa ka yidhaahdeen degdega iyo ruuclaha la dheeraynayo saddexda wareega dawaafulqaad dawaafulquduumka hore kacbada goortiida taga xaj iyo cumro ciladu waxay ahayd xooga muslimiinta in la muujiyo gaalada la tuso markay yidhaahdeen cumrat lqadaa ama cumrat lqadiya waxaa idiin iman doona reer madiina waqad waxanathum xumaa yafrib qaniinkii iyo kaneecadii madiine ku cuntay ayaa baciisatay markaasuu nabigu calayhi salatu salaam waa kii inay dheereeyaan ay fuucleeyaan amray ciladii waa zuushay maca dalika xukumkii nas baa loo helay inuu daa'imay waayo nabigu xajatulwadaac waa uu degdegay saddexdii hore tawaaful quduumkiisii maca annahu xilligaas aynan gaalada joogin iyo waxoogu iyo awood la tusayo marka xaaladdan oo sidoo kaleeto istimraarkaasi jiraay qaar baa culimada yii waxaa lagu cilayn karaa cilad kale oo ah tadakuru nicmatillahi calayhim ah markuu badiyey awoodeeyey iyadoo qilo iyo dacfi ah laakiin cilo kalaa lagu cilaya haddii la rabe laakiin haddana halkani istimraarkii iyo tamaadii binafsi waa la hayaa kadib haddana wuxuu gudbay qaadix la yidhaahdo cadamu ta'hiir wuxuu yihi walwasfu in yucdam lahu ta'hiiru fadaka lintiqaadihi yasiru khusa bidi lcilati biitilaafi walaati listinbaati wاlkhilaaf yajiu fi tardiyi xayثu cullila bihi waqad yajiu fima unsila ولا بإبداع علة الحكم ممن يرى تعددا لا سقم وقد يجي في الحكم وهو أبره فمنه ما ليس بفيد بفيد يجلب وما بفيد عن ضرورة ذكر أولا في الخلاف العصر خلاف قد فطر انت أسكك علي قادحة ليرادو عدم التأثير waxaa looga jeedaa markii uu nin daliishado xukum una daliishado daliil qiyaas ah oo uu ku sheega qiyaaskiisa cillada isku xirtay asalka iyo faraca ka dhaxaysa ee sababtay inay xukunka wadaagaan haddii uu qofka muctarifkii sheego ama miiska soo dhigo oo caddeeyo inaan cilladan la sheegay iyo xukumkaas wax munaasabadihii ka dhaxayd walwasfu wasfiga in yucdam lahu haddii loo waayo ta'hiirun wax saamayn ah oo la yidhahda wax saameyna kuma laha sababtoo ah wax munaasabo oo xukumka iyo wasfigan ka dhaxaysay ma jirto fadaaka yasiiru wuxuu ahaanayaa lintiqaadihi lintiqaadi tacriiri bilwasf wasfiga in lagu cileeyo oo xukm lagu saleeyo qiyaaskaana lagu tasriixiyaaye waa buraysaa waana jabaysaa halkaa waxaad ka agaan ka ogaatay waad ka facantay wasfiga uu qofka mustadilkaa sheegay muctaridkuna waa uu sheegayo oo cadaynayo inaan munaasabo xukumka ka dhexaysa ay jirin oo saameyn aanu ku lahayn waxay yidhaahdeen tusaaluhu hadduu nin yidhaahdo alghaa'ibu mabiicun gayru mar'iyin falaa yasixu baycuhu ka tayri fi lhawa wuxuu yihi waxa maqani waa wax la iibsanayo oon la arag saas darteed beeciisu asixi maayo sida shimbirta hawada ku jirta qofkaasi mustadilka cillada wuxuu ka dhigay bee shimbirta hawada ku jirta oo loo asixi weyday inaan la arkaynin sida ka haayibkaana cilladaasay wadaagaanoo adabu saxay wadaagayaan uu yidhaahdo qofka muctaridkii hadduu caddeeyo in aan wasfiga la sheegay ee cillada laga dhigay oo aan la arkinta la sheegayaay wax taasiira uunan lahayn xukunkana wax munaasaba oo ka dhexaysa ayna jirin asalkan looga qiyaasanayaa waa cilladiisa laleeyahayna aanu ta'siirinba oo yidhaahdo niyahu wax ta'siira kuma laha aragti la-aantu markii la xaaraantinimeeyey ee asixi waayey beeca shimbir hawada ku jirta sababtoo ma asaxayo shimbirka hawada ku jira in la gado xataa haddii la arko u muuqdo ama ha la arka marka ama yaan la arkin ee shimbir hawada ku jira lama gadi karo ciladuna licadami lqudrati calaa tasliimi lama bixinta lama dhiigi karo oo wixii ma wareejin kartid haddaba wasfiga mustadilow aad sheegtay wax taasiira xukunka kuma laha xukunkan isaga la-aantii buu joogaa taasa waxaa looga jeedaa qaadix cadami ta'siir hadalkaa waxaa ka caddaanaya markaan nidhaahno ta'siir ma laha macnaheedu wax munaasabadoo ka dhexaysaay ma jirto inta uu sheegaya soo socota khusa bidilcillati biitilaafi wadaati listinbaati waalkhilaafi halka wuxuu ka hadlay shuruudiisii oo shuruudiisu waxa uu yidhi khusa waxaa lagu gaar yeelay qaadica cadamu ta'siirka bidilcillati qiyaaskii cillada ee qiyaaskii munaasabada ahaa qiyaasul cillaha waxaan soo marnay inuu qiyaasku saddex qaybood yahay wasfiga waxbaa looga qiyaasan maleeyahay inuu yahay wasfi munaasib ah munaasabadiisuna ay munaasaba daatiya tahay laba inuu wasfi munaasabadiisu ay tahay u yahay tabac laakiin munaasaba daatiya aan lahayn iyo wasfi daatiya iyo tabaciya midna aan lahayn halka haddaba waxaa ka baxaya khusa waxaa lagu gaaryeelay bidilcillati kii cillada iyo munaasabada u saaxiibkaa daatiyada ujeedaaye biiktilaafin biitifaaqin siday culimada isku raacsan yihiin haddaba qaadixani wuxuu khaas ku yahay kii ku sugnaaday maslaki almunaasaba walikhaana saa darteed baa cadimo almunaasaba lagu cileynaya haddiise uu yahay qiyaaskii shabahi iyo qiyaasu tardigi laguma cileyn karo munaasabad mada waayo qofka mustadilkiihi maba ku saraynin qiyaaskiisa inay munaasabo jirto daatiya oo la nafiyo haddaba munaasabo ma jirto in la yidhaahdaay wax faa'iidaa keeni mayso sidoo kale wadaati listinbaati cillada mustanbatada ayuu sidoo kale khaas ku yahay oo cillada mansuusada ah ee naska iyo kitaabku iyo qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen lama naqlin karo munaasabo maahan lama dhigi karo sababtoo ah cillada mansuusada ihi ee sharcigu taana cilladii tahay uu yahay munaasabadii waa mulaazima shartina ma aha inuu qofku munaasabadeedii garto munaasabadeediina fahmo saddex wuxuu yihi walkhilaafi inay taa khilaaf ku jiro cilladaasi ayna mujmac caleyhi ahayn baa shardi ah haddii ijmaac yimaado iyana sidii mansuusadii oan shardi ahayn inaad munaasabadeeda fahanto sidaa darteed munaasabada shardiga marka ha markay kuleeyihiin meelahan waxay kuleeyihin inaad fahantaan looga jeeda munaasabada inaad garato shardi ma aha sababtoo ah ijmaaca iyo nasku waa macsuum min alkhata haddaba saddex shardi markii la helo iyo cadamu taasiir qaadix noqon karaa buu ku yidhi kow waa qiyaasku qiyaas munaasaba inuu yahay ku salaysan daatiya oo sharaya dardi midna aanu ahayn laba inay ciladu mustanbata ay tahay oo mansuusa aanay ahayn saddex inay mukhtalaf fiihaa tahay cilo la isku hayo oo mujmacu calayha aanay ahayn sababtaa mustanbatadaas khilaafku ka taagan yahay mujtahid bay ka timid falkiisi iyo isaga la soo bixitaankiisay ka timid qaadixana marka waa ku soo arooraya inayna saameynba lahayn waxaad meesha kala soo baxday kadib wuxuu ka hadlay aqsaamuhu qayihiisa yajiiu fi dardiyi xaytu cullila bihi waqad yajiiu fima usila walaa biibda cilatin lilxukmi miman yaraa tacadudan daa suqmi waqad yajiiu fi lxukmi wahuwa adrubu ilaa akhirkiisa waxaana uu sheegay inay saddex qaybood tahay culamada qaarna qayb afraad ayay ku dareen oo wuxuu yihi cadamu ta'siirka marka lagu cilaynayaay yajiiu fi dardiyi xaysu cullila waxaa leenahay afarta qayboodi cadamu tahiiri fi lwasfi iyo cadamu tahiiri fi lasli cadamu tahiiri fi lxukmi cadamu tahiiri fi lfarci afartaa qaybood bay ka dhigeen culimadu isagu wuxuu sheegay fi lwasfi iyo fi lasli iyo fi lxukmi buu sheegay wuxuu soo hormariyay cadamu tahiiri fi lwasfi wasfigani aan istacsiir balahayn isagoo aslan oo munaasaba daatiya iyo tabeeciya midna aanu lahayn waana awsaafu dardiya yaji waa yajiu waa yimaadaa cadamu tasiirkaas qaadixaasi fi dardiyi fi fi dardiyi wasfiga dardiga ah xaysu cullila bihi markii lagu cileeyo haddii ninkii mustadilka ahay qiyaaskiisii uu ku sareeyo wasfi dardi ah ama dardigii mutlaqa aha noqdee aslanba sharcigu aanu qiimayn ama dardigii fi bacdi lmawaadic ahaaye mawaadicdii aan lagu qiimeynin loo keenay ah kaasoo kaleeta haddii lagu cileeyo qaadixani waa yimaadaa oo waxaa la yidhaahdaa laa munaasaba tusaale ninba wuxuu yihi salaatu subxi salaatu laa tuqsar falaa yuqadamu aadanu aadaanuhaa qabla waqtiha qiyaasan calaa salaati lmaqrib waxau rabaa inuu diido salaada subax aadaanka hore waqtiga ka horeynaya marka wuxuu yihi salaada subax salaadaha marka la safro aan la gaabin weeye intay tahay aan loo gaabin haddaba aadaankeeda lagama horumarin karo sida maqribka oo kaleeto lama gaabiyo aadaankana lagama horumariyo ciladu wuxuu ka dhigay wasfiguu ku cileeyey oo lama gaabiyo ah maqribka iyo subaxa maqribku waa asal subaxna waa farac cilada ay wadaagaanna waa cadamu lqasri xukunka ay wadaagayaanna waa aadaanka inaan la horumarin karin marka muctarifka wuxuu leeyahay wasfigan aad ku celayso gaabin la-aanta oo wasfi dardiya wax munaasabadoo ka dhaxaysa cadamu taqdiimka iyo isaga eelaha laga horumarin kara ma jiraan bidaliil adaanka inaan la horumarin karin xataa salaadaha la gaabinayo salaadaha la gaabinaya duhurka iyo casarka iyo cishaha lagama horumarin kara waktigoodi haddii la tukanayo adaanka marka adaanka lama gaabinayo iyo la gaabinaya waa wasfi dardi oon xugun ba sharci ku xidhin waqad yajiiu fima usila halkan wuxuu kaga hadlay qaybtii labaad oo cadamu ta'siirka ahaa waana cadamu ta'siiri fi lasli waqad yajiiu cadamu ta'siirka inuu yimaadaa la arkaa fima usila waxa asalka laga dhigay ta'siirba kuma laha waxaa la yidhaha wadaa midkaasi biibdaa cilatin cilo in la muujiyo oo lasoo daahiriyuu ku yimaadaa lilxukmi xukunka loo sheego miman buuna ka yimaadaa yaraa arka tacadudan ciladu inay mutacadidan noqoto hal cilo ka badan xukunkii uu yeeshaay daa suqmin qowl daciif inuu yahay wuxuu leeyahay cadamu taasiiri fi lasli waa inuu qofka muctarifkaa caddeeyo in wasfiga qofka mustadilka uu ku cileeyey asalka ama uu dartii uga qiyaastay in laga maarmo kadibna uu sheega cilad kale oo iyadu keligeed xukunka ku sugnaaday kaasa shardigiisu waxa uu yahay inuu yahay dadka qaba cadamu tacadud ilcilal haddii tacadud ilcilal banaan yahay waxaa looga jawaabayaa la dhihi karaa ciladana waa ku sugnaaday tanna waa ku sugnaaday waxaana soo maray alraajixu inay tahay jawaazu tacliili biakhara min cilla xukunku cilo iyo akhar minhaa inuu leeyahay intaba waanu soo maray haddii tacadud ulcilal aan soo banaynay oo nidi waa cilatun mansuusatun tacadadu fi dati listinbaati khulfun yucadu laakiin khilaafuu ku jiray culimadii qaybtii kale tiriba waxay yidhahdeen haddii cilad kale xukunkii mustaqila a loo keeno taada waaba laga maarmaan la yidhaahdo tacadudna aan nidi ma banaana qowlka yaga de ciladaasi inayna ta'siir lahayn baa halkaa kasoo baxday waxay yidhahdeen tusaale nin baa wuxuu yihi almabiicu lghaa'idu mabiicu lam yarahu lcaaqidu alaabta maqan ee la gadanayo waa alaab cidda gadanaysa een arag falaa yajuuzu baycuhu marka lama gadi karo qiyaasan cala tayri fi lhawa shimbirta hawada ku jirta waa arrinta aragtida lafteedi wey marka arrinta saas oo kaleeta haddii mancigu taa keliya uu yahay iyo khaas ku noqonaysa muctaridka hadaba inuu yidhaahda weeye wasfiga aad sheegto cadamu ru'ya ah munaasabada haba ka dhaxaysa linafyi sixa eh laakiin waxaa kaga deeqaya cadamu lqudrati cala tasliim marka wasfiga aad sheegtay hayru mu'asirin fi xukmi hada alasli way sababta wasfi kalaa jiro oo ka deeqaya xukunkiina ta'siir sameynaya oo alqudra cala tasliima hadday ru'yadii dhacdo aan qudra cala tasliimna la karin dee cilaa yasex wqad yaji fi lxukmi wahuwa amru faminhu ma laysa bifaydi yujlaw qaybta saddexaad buu halkan ku sheegay oo ahaa cadamu tasiiri fi lxukmi cadamu tasiiri fi lxukmi macnaheeduna waxaa weeye inuu qofka muctaridka ee ka dooda ka doodaya qiyaaska ninkani uu sheego ninkani qiyaaska uu daliishaday inuu ku sheegay wasfi uu ku daray xukumka waxyaabaha lagu cileeyey wasfigaasoo aan ta'siir lahayn ama waxaa la dhihi karaa cilladu inay kulansatay wasfi laga maarmo xulka sugitaankiisa oo xukunku la-aantii u sugnaanayo haddaba wasfiga lagu daray oo saafta wasfiga cillada en ta'siirkiiyo saameynta lahayn laba mid buu noqdaa in haba yaraatee wax faa'iidaa oo uu leeyahay iyo wax miro oo saameyn xukunka la xiriira oo ka dhalanayay aanay jirin oo la yidhaahdo ligayri faa'ida ayaa lagu dartay wa ima in loogu daro lifaa'ida haddii faa'iide loogu daro laba mid bay noqotaa inay kudaritaankiisu daruura tahay oon laga maarmin lagana ixtiraazayo wax ciladii xukunka naqdi ku keenaya iyo inaanay ahayn wax daruuriyaa haddaba haddii lasoo gaabiyo qismadu waa thunaa-iya laba qaybood wey haddii aan sii tafsiilinana waa thulaathiya oo waxaan leenahay waxaan faa'iidada lahayn iyo wax faa'iida daruuriya leh iyo wax faa'iidadiisu ayna daruuriya gaarsiisnayn laakiin faa'iida leh qaybta ugu horreysee koowaadi waa qaybta la yiri bilaa faa'iida ayaa loo keenay intaasi weli waxaan ku jirna oo ka hadlaynaa weye cadamu ta'siiri fi lxukmi wuxuu yihi waqad yaji cadamu ta'siirkii qaadixaha inuu yimaadaa la arkaa fi lxukmi xukunka waa waadarubun qaybo wey fa minhu waxaa kamid a maa laysa waxaan ahayn yujlabu mid loo keenay bifaydin bifaa'ida wax faa'iidaha loo keenay oo kusoo kordhinayo booska aanay jirin tusaale ogale waxaa kamid a bay yidhaahdeen markii xanafiyadu xanafiye ay yidhaahdeen xoolaha gaaladu ay dilaan inayna damaanaynin damaanad qaadaynin iyagoo u daliishanaya mushrikuuna atlafuu maalan fi daari lxarbi gaalo maal dishay weeye xaggay ku dileen daaru lxarbi falaa damaana calayhim qiyaasan cala alxarbiy laguma laha inay den dhawaan xarbiga loo qiyaasanaya cilladu haddaba xaqiiqiyadihi waa shirkiga wasfiga shirkigaa wey waxaa lagu darayna waa kawnuhum fi daari lxarbi xanafiyada agtoodana kawnuhum fi daari lxarbi waa dardiyo wax ta'siira inay lama arko faa'idan aan baa loo keenay waayo iyaga agtoodu daaru lxarbi iyo hayru daari lxarbi sawaa wey isku mid wey haddaba maxay daarulxarb halkan loogu daray faa-ida male waxaa lamid ah sida ay yiraahdeen qofka mustaqilka hadduu yiraahdo almurtadu taraka asalaata bimacsiya faqadauhaa yajibu calayhi qiyaasan cala sakraan qofka murtadkiihi wuxuu ka tegay salaada hadduu soo islaamo wuu qadaynaya waayo ka tegitaankiisii salaad buu ka tegay macsiyu maaha ka tegitaanku sida qofkii sakraanka aha ee sakraansanaay ee khamri iyo maandooriyaha cabay oo kale asalku waa qofka maandooriyaha cabay faracuna waa qofka murtadkaa cilada mushtaragaana waa tarku sala xukumka la wadaajinayana waa wujuuh lqada laakiin ciladii tarku salaadka ahayd bu wuxuu ku daray bimacsiya ninkii muctarilka ahaa ee dooda ka qabay iyo qiyaaskaa burinaya waxau li ereygan macsiyada ku dartay laa ta'siira lahu fi xukmi lasl xukumka sidiisaba saamayn kuma lah ciladiina maaha juzul cilana maaha sababtoo qofka sakraankii mar kastaba salaada waa ku waajib ama sakraankiisaasi macsiya ha noqdo ama yaanu macsiya noqon sida haddii uu khamriga cabo isagoo lagu qasbay haddii uu luqmadu intu u istaagtay isku dhaafinayo iyo waxyaabaha lamidka qaybta labaad oo ah haddii lifaa'ida loo sheego faa'iidada waxaynu niri ama xaddu daruuray gaartaa sheegitaanka ama ma gaarto wamaa lifaydin wamaa dukira wixii la sheegay lifaydin lifaa'idatin faa'iide loo sheegay can daruuratin faa'iidadaasoo daruuriya oo laga maarmini kaasna qayb way haddaba qaybtaasi waxa leeyahay qaadixa cadamu taasiiri fi lxukmi waxaa weeye in ciladii lagu daro wasfigan afar fi lxukmi lahayn laakiin wasfigaasi waa loo baahan yahay baahi daruuriya sababtoo ah waxaa lagaga ixtiraazayaa oo laysaga ilaalinayaa burin iyo jebinaya dhaawac cilada ku iman doonto sihaamta iyo fallaaraha muctaridka ay beer kaga dhici doonaan haddaan difaaca loo samayn waxaana yidhaahdeen waa ninkii lahaa istijmaarka markii dhagaxa gaxanta iyo warqadihii lagu isjeysanayo ee biyihii laga maarmayo tiro in loo yeelo oo tiro go-an ay noqoto oo tacadud ah yaa shardi ah marka see ku keenay xukumkii qiyaas buu ku keenay oo wuxuu yihi alistijmaaru cibaadatun mutacalliqatun bilaxjaari waa cibaada makaxan la xiriirta lam tataqadamha macsiya wax dembi aan aan ka horeynin oo sababay una jirin faictibira fiiha alcadad cadad baa shardi ah markaa la qiimeeyey la tixgelinaya qiyaasan calaa axjaari ramyiljimaari baan ka qiyaasananaa dhagxanta la tuuro goorta xajka la aalo asalku haddaba waa ramyuljimaar faracuna waxaa weeye istijmaarka wey cilada mushtarakadaana waa cibaada mutacaliqa bilaxjaari labadaba inay yihiin xukumkay wadaagaanna waa ishtiraaq alcadad wey laakiin ciladii cibaada mutacaliqa bilaxjaarta ahayd wuxuu ku daray lam tataqadamha macsiya oo ereygaasna wuxuu isaga ilaalinayaa in meel gebi ah looga soo dhaco halkaasoo ah in la yidhaahdo waxaa jirta cibaada mutacaliqa bilaxjaari laa yushtaratu fiiha alcadad cadad sida rajmiga qofka muxsankaa zinaystay ee dhagax lagu dilayo hal mid hadduu dilo waa ku filanya marka shardi maaha taasoo ka ixtiraazaya wuxuu taa macsiya keentay laakiin ramyiljimaarka iyo istijmaarku waxay wadaagaan inaan midna macsiya ka horeyn lam tataqadamha macsiya culamada tiri waa lagu tacli waa lagu cilayn karaa ama waa lagu ceedayn karaa bacdal ta'siiri fi lxukmi wasfiga aad ku dartay waxay yidhahdeen taqadum lmacsiya wax asara kuma laha cadadka shardintiisa xajaarta oo faariq qaryarka kala udhexeeya saa darteed fi macradi tacliil lama aqbalayo in loo keenay si ahaan sidii isagoo ciladii ah ama juz-ul cilla qayb ciladii kamid ah in loo keeno lama ogola hadduu sida kale isaga difaaci aad usoo aroorin aad faariqda u keeni u keen laakiin cilla ahaan inaad usoo wurta laga yeeli maayo aw laa ama daruura ma aha macnaha waxaa weeye wamaa dukira lifaydin wixii faa'iide loo sheego oo aan awlaa daruuro ahayn can daruuratin awlaa waa qayb kaloo ah faa'iiday leedahay hase ahaatee faa'iidadaadase xaddu daruura ma gaarsiisana siday u yidhaahdeen haddii tusaalaheedu waxaa la sheega la yidhaahdo waa nin daliishaday salaada jamcada idn alimaam inayna u baahnayn buu rabaa inuu sugo markaasuu wuxuu yihi hiya salaatu mafruuda waa salaad waajiba falaa taftaqiru ilaa idni limaami idanka imaamka uma baahna liiqaamatiha in la tukado qiyaasan calaa gayriha min asalawaati almafruuda salaadaha kale waajibka lamidta marka salaadaha kale waajibkiihi waa asalki jamcada waajibkaahina waa faraci xukumkuna waa inayna idan imaam u baahnayn marka la tukanayo ila lmushtarakana waxaa weeye kownu kulli minaa salaatan mafruuda mustadilkii markuu ninkii dariishanayay taa yidhaahdaay ilaa xad faa'idaa ku jirta laakin faa'idaasi daruuro maho haddii la tuuro waxba u dhibi mayso waxaana lauusan taasiir lahaan lagu caddeeyey in la yidhaahdo sida muctaridka ka doodaya uu leeyahay miyaho waxaa sheegtay wasfiga mafruudatan yaa sheegtay wax saamayn iyo afar wax xukunka uu ku leeyahayna lama arko saa darteed wax looga baahan yahay ma laha haddii la eg tuurana cilada waxu dhihi maayo maxaa yeelay farad iyo nafliba waa isku mid oo midina uma baahna in la weydiisto imaamka idan oo salaatuleil markaad tukanaysay rawaatibtii salaadaha ka horreysay ka dambaysay salaatu duxaan tukanayay idan ilma uma baahna haddaba faa'iidada ku jirta maxay tahay yidhahdeen faa'iidada ku jirta waxaan ku soo marnay qiyaaska bilowgiisii gaar ahaan rukunigii labaad ee xukumka beydkii ugu horreeyay waxaan kusoo marra lix boqol afartan iyo saddex ah wa xukmu lasli qad yakunu mulxaqa lima min ictibaari ladna xuqiqa oo wuxuu leeyahay ictibaaru ladna iyo qurbadu iyo kownu asalkani faracani uu asalkan aqrab ilaa hada alasli uu yahay shabax zaa'ida ayay keenaysaa salaada mafruudadaana xaqa tashdiidka iyo adkeynteeda way kasii aan laga sii dhowdahay jamacada mafruudada iyo salawaadka mafruudada intaa way faa'iida ku jirtahay intaasi waa inta naadimkeenu uu sheegay raximahullah laakiin usuuliyiintu qayb afraad bay ku daraano waxaan soo sheegnay cadamu ta'hiiri fi lfarci la yidhahdo macnihiisu inuu yahay in qofka muctaridka ee la doonaya ninka daliilka keensaday uu caddeeyo inay ninkan daliilka qiyaaska ka dhigtay uu ku daray wasfi munaasabad hadal ahaadee laakiin jamiicu suwari lfarci aan ku jirin saa darteed xukunka aanu isbedelaynino taasiir aan lahayn waxay yidhahdeen tusaalaheedu waxaa weeye marka la isku qabsaday qof haweenihi ma guurin kartaa nafteeda biduuni idni waliyiha qoladii mamnuuciyaa waxay yidhaahdeen almar'atu alatii tawallat caqda nikaaxiha haweentii iyadu fulisay caqdiga nikaaxeeda zawajat nafsaha bigayri idni waliyiha duurigeeda idan la-aantii bay guurisay wa bigayri kuf-in nimaan kuf ahayn ninula guurisay falam yasix nikaaxu ama asix marka qiyaasan calaa maa law zawajahaa waliyuhaa bigayri kufin waxaa ka qiyaasanayna haddii weligeed bigayri kuf u guuriyo haddaba asalku waa weligood bigayri kuf u guuriye faracuna waa haweentoo nafteeda guurisay bigayri idni waliyiha naft haweentoo nafteeda guurisay wey ciladuna waa bigayri idni waliyihaa inay uguuri ku guurisay xukunka mushtaragaana waa cadamu sixati nikaax laakiin waxaa lagu daray wa bigayri kufin faraciya la raaciye waxaa leeyahay cadamu lkafaa'ada faraca wax taasiira kuma laha sababtoo ah wasfigan bigayri kufrin munaasaba u noqdo cadamu sixati nikaaxe laakin jamiicu suwari farci lagama helo waa haweentii xataa hadday u guuriso nafteeda bigayri kufrin bigayri idni waliyiha fannisaacu qaa'imun masalada doodii mar unba kata waa lagu isticmaasaxay masasaxayn marka low haddii ay tahay xaalada la isku hayo keliya bigayri kufr markay u guuriso waa sixi lahay baqadaas laakiin laba goona waa la isku haystaa marka wax taasiiroo leeyahay malaha murankii halkii uu ka taaganya intaasi waa qaadixii cadamu ta'siir kadib wuxuu u gudbay qaadix kale oo la yidhaahdo qaadixu lqalb oo uu yihi waalqalbu ihbaatu aladi lxukma naqab bilwasfi waalqadxu bihi laa yuctarab ilaa akhirka abyaada doorka ah ee uu kaga hadlay macnihiisa waxaa loola jeedaa qaadixu lqalb in la dabagadiyo xukumkii iyadoo la adeegsanayo nafsu lcilla wa nafsu lasl bimacnaa in ninka muctaridkii uu sheego xukum ka duwan xukumka qofka mustadilkaahi uu sheegay isagoo laftiisa muctaridku uu adeegsanayo cilladii iyo asalkii qofka mustadilkaa siday yidhaahdeen culimada qaar ka mida iyagoo mas'alo sugaya izaalat najaasati طahaaratn turaadu liأjli الsalaa falaa tajuuzu izaalatuha bigayri اlma qiyaasa calى طahaaraةi اxadaث nijaasada in layska daahiriyo waa isdaahirinaya nadaafad loola jeedo salaad in lagu tukado oo macnaheedu salaad haddaan la tukanaynin marada meesha nijaasada ka dhaqnaayo xilliga salaada ka hor waajib maaha mar hadday salaad tahay waxaa loola jeedaayey waxaan biyo ahayn laguma nadiifin karo laguma daaxirin karo sida xadadka salaada loo weysaysanayaba aan biyo waxaan ahayn loo ogolayn qofka muctaridkaana uu yidhaahdo izaarat najaasati tahaaratun turaadu liajli salaa waa kugu raacsanahay izaarat najaasati waxa wey waa tahaaro salaad loola jeedo fayajuuzu izaaratuhaa bigayri ilmaa waxaan biyo ahayn in lagu zuuliyaa waa banaan tahay qiyaasan calaa tahaarati alxadas halka haddaba mustadilka iyo muctaridkii labada way isku raaceen cilada iyo asalka laakiin mustadilku wuxuu keenay inuu ku sugo qiyaaskiisaasi inayna biyo waxaan ahayn nijaasada lagu dhaqi karin muctaridkana intuu ku dabagediyey iyadoo lafteeda u daliishaday waxaan biyo ahayn in lagu nadiifin karo kaasa waxaa la yidhahdaa qiyaas qaadix lqalb